haatan kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegi doono guushii dhallinyarada ciyaartoyda soomaaliya ee da-aadoodu ay ka yartahay toddobiyo toban sano jirka ay kasoo hoyeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika toddobaadkan waxa uu ahaa mid guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ay si weyn ugu diirsadeen markii ciyaarihii ka socday dalka ethoobiya kooxdii ka socotay soomaaliya ee ka yar da-aada toddobiyo toban sano jirka ay si qurux badan guulo uga soo hoyeen kooxihii ay la ciyaareen ee ethoobiya uganda iyo koonfurta suudaan haddaba guusha soomaaliya ee ciyaaraha da-aada toddobiyo toban sano jirka ciyaartoyda ka yar maxay uga dhigan tahay dadka iyo dalkaba su-aashaasi waxa aan weydiiyey cabdi aadan oo horay uga tirsanaa kooxdii waa xool ee beresamaadkii u ciyaari jirtay kubadda cagta cabdi aadan asna waxa uu ka mid ahaa sideetamaadkii dhallinyaradii u safatay ciyaarihii da-aadda toddobiyo toban jirka ciyaaryahanadii markaasi uga qayb galay soomaaliya bariga iyo bartamaha afrika guul aad iyo aad u weyn ayay dhallinyaradaas toddobiyo tobanka jiray oo andarka ahaa ay soo hoyiyeen soomaali oo dhanna waa ku faraxday adduunyada meel walba ay joogaan ciyaaraha waa waxa ugu fiican oo dadka isku soo dhoweeya marka waxaan leeyahay dhallinyaradaas iyo maxalinkooda iyo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasaaradda isboortigaba marka waxaan leenahay annaga maadaama aan qurbihii joogna ahan nahayna ciyaartooydii hore waxay noo soo hoyiyeen guul aad iyo aad u fiican oo aan ku wada faraxday runtii marka ma soomaaliya markii ugu horreysay oo ay ciyaartaa abid ciyaaraha noocan oo kaleeto ay ku guulaysatayba mase taariikhda maxaa dib nooga sheegi kartaa runtii horta taariikhda haddaan dib usii raacno soomaaliya ma ahayn waktigii maalin time markii ugu horreysay ay koobkan oo kale ay ka qayb galaan ayna qaadaan nineteen eightygii ayaa soomaaliya specially xamar stadium muqdisho waxaa lagu qabtay ciyaarihii bariga iyo bartamaha waxaana qaaday soomaaliya waxaynay ahaayeen juniorka markaas qaranka ahaa waagii hore marka lama oran jiray seventeen waxaa la oran jiray juniorka under twenty saas ayaa loo yaqaanay waayihii dambe ayay fiiba bedeshay oo seventeen iyo loo bedelay laakiin marka dadweynaha soomaaliyeed weelmrebe ay joogaan marka waxaan u sheegayaa inayn ahayn markii ugu horreysay ciyaarahan la qaaday ee la qaaday nineteen eightygii tiina waxa waaye anigoo kamid a anaga waa kamid ahaa ciyaartooydaas waagaas oo sanadkaas ay qaadeen daro in sanadkan waxaa ciyaarayay macalinka hadda oo seventinka u ahaa nuur amin oo ahaa dadkii ciyaartaas ciyaarayay nineteen eightygii oo juniorkaas marka ay qaadeen marka isagana waxaan leeyahay congratulation maadaama aan ahayn isku wakti aan isla ciyaari jirnayna isagoo isagoo oo balayer nagu qaaday maanta isagoo coach nagu qaaday marka waxaan leeyahay nuur amin iyadana waxaan ku leeyahay runtii dadaal fiican ayaa samaysay dadkii ehelka u ahaana maanta waa kaasa ay coachka noqdeen meesha ay gaarsiiyeenna waa aragteen marka waxaan leeyahay nuur amin adigana congratulation coach wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre ayaa iiga warramay asna waxay uga dhigan tahay soomaaliya guushii ay dhowaantan ka soo hoyeen ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika gaar ahaana wasaaraddiisa ciyaaraha wakhtigan runtii anaga wasaarad ahaan hadduu ilaa yiraado insha allah waxaan haddaba samaynay ama aan hoosta ka xariiqnay inaan xowlkeena qaranka national teamka aan maxay tole sidii hore dhici jirtay aysan noqon oo wasaaraddu xoog badan ay gelisay juhdi badan haddaba xulka anigu waxaan ka mid ahaa anigii wafdi balarna hogaaminaya waxaan ka mid dad ugu tagay taageero kadibna soo galbiyey koobka kasoo dejiyay magaalada muqdisho anigu iyo ayaguba hadda waxaan degannahay hotel kamid a hoteelada magaalada kuwada ugu mataqaanaa diyaarsan intaas wax kale ma ahane waxaan u xaraynay aan halkaas u dejinay in aan ku keer garayno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laaqaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarashaha tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahadaan ama ku nastaan caqabadaha haystaa ciyaartoyda soomaaliya oo marar badan la sheego inay sabab u tahay ciyaartoyda oo guulo u gaarila daryeel la-aanta haysata iyo musuq maasuq baahay oo ka dhex jira gudaha hogaamiyayaasha dhinaca isboortiga ayaa wakhtiyo badan la sheegayay in ay sabab u tahay guuldarrooyinka soo wajahaya ciyaaryahanada soomaaliya haddaba wasaaraddu maxay ka qaban kartaa baahiyaha haysta dhallinyarada iyo taageerada ay u baahan yihiin isboortiga dalka waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre marka dhalinyarada waxaan leeyahay tani waa bilow fursadda haddii laysku tashado macalin iyo ciyaartooy iyo dhammaan maamul dhammaantooda u soomaali isku tashatay ay noqoto sida hadda maanta dhacdayba waxay ku guuleysan karaan koobabka heer caalami ah insha allah waxaan rajeynaynaa kan sideedda bisha afaraad amin sideedda abril ee labada saxlaatanka ka dhici doona waddanka algerina hadduu ilaah yirahdo insha allah waxaan rajeynaynaa inaan champion ka noqono kadibna aan u gudubno waldi cabka aan tobaniyo todoba jirada oo ka dhici doona latin america ciyaartooydii galay kaalimaha ugu horreeya kana soo dhex muuqday garoomada markii ciyaaraha ay socdeen waxaa ka mid ah cabdiraxiin iyo cabdixaafid oo labaduba ah laba wiil oo dhallinyaro ah cabdixafiid oo ah wiil toddobiyo toban sano jir ah kana soo dhex muuqday ciyaartooyda xulka qaranka xilligan waxa uu horey uga soo dhex baxay kooxaha kubadda cagta ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo laakiinse si weyn waxaa u tababaray oo gacanta ugu hayay waayadanba naadiga elman ee ka dhisan magaalada muqdisho laacibkan cabdixafiid maxamed oo ah mid leh khibrad ciyaareed iyo hibo u gaara waxa uu dhaliyey mid ka mida saddexda gool ee soomaaliya ku qaaday koobkan wuxuu muujiyey ciyaar wanaag uu ku mutaystay inuu helo ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa waxaa la guddoonsiiyey bilad isla garoonka gudihiisa intii lagu jiray magaalada adis ababa hooyadiis farxiya banaadi baana waxay ii sheegtay in wiilkeeda ay kala socotay shaashadda taleefonka markii uu ku badiyey kubaddii uu ka qaybgalayey
wuxuu ahaa wiil yar markuu waxbarashadiisa loo geey markuu soo noqdo balooni hababta ayadiisa taa ugada jirta balooni waxay dhihi jirtay soo baxa anaa badani la fadhiisanayo baloontan iska ciyaara suu baloontu ciyaara ayadiisa dhan iyadaa isla soo noqonayaan waxyar ka bacdi u baxa baloontu meeshaasuu aadaa macarkaataayo uu aadaa wuxuu dhahay maa intaa iskala ciyaarne ilaa halahaan heerkaas waxsoogaas waxbarashadiisa maasha allah walaa wax karkan oo inta asaaskiisa midkoo jiro diriskeena asagana baloonta lacagtiisa jeebkasa bixin jiray macalkaata halahaasu soo jaan qaatay waxbarashadiisana horuu ka watay maasha allah laba iyo tobanaadna saasuu ku dhameeyey markuu laba iyo tobanaad uu dhameey tu haddana xamar oo kasii bilaaba ciyaar marka waxaad iiga warantaa markii aad maqashay guushiisa xaggeed joogta saas u faraxda dareen ahaan wallahi aad iyo aad aan u farxay guushiisa markaa maqlay mobel ayaan ka daawanaya wallahi farxad awgeeda
qoyska ciyaaryahan cabdixafiid maxamed waxay leeyihiin hibo raad xuleed oo ay kasoo ciyaareen xulalkii gobolka jubbada hoose ilaa iyo heer qaran xilliyadii bersamaadkii awoowayaashiis iyo adeeradiis ayaa qaarkood ay horey u heleen bilado heer gobol iyo mid qaran ah sida ay leedahay mar kale hooyadiis farxiyo banaadi baana
adi famil waa badan yihin oo adeeradii awowayaashiisa waa ani adeeraday waayo reer kisma ay ahaayeen jubbada hoose guul oo keeni jireen ela xamar meel kasta ayay koobka keeni jireen awowayaashiisa axmed taqal axmed timajilic waa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland isagoo ku sugan magaalada kismaayo ayuu si kooban iigu sharaxay taariikhda cabdixaafid maxamed wuxuuna ku sifeeyey ciyaaryahankan inuu yahay mid leh tayo xuleed iyo sidoo kaleeto hibo u gaara
majango ayuu maaragtay kasoo bilaabay xirfadiisa kooxnimo ka horna wuxuu kasoo baxay iskoolka axmed bin xambal kadibna wuxuu maray kooxo kala duwan heerka jubbaland heer state ah dekadaha iyo kasimo kasimo oo haddaba diiwaankiisa uu ugu jiro laba diiwaan buu cabdi ku jiraa kooxda kasimo ka mida kooxaha heerka koobaad ee jubbaland iyo elman qisada elman uu ugu biirayna waa kolba waan maaragtay waa arrin asagaa ka xiriir jubbaland ahaan iyo xiriirka soomaliya aan iska kaashanay asagoo tiin aija oo saddex iyo toban jir markaa ahaa ama ka yaraa oo aan garoon geli karin laakiin nin la diyaarinay ahaa sidaas ayuu maaragtay u ahaa ciyaartooy yaraantiisa taalanta oo ahaa toban jir iyo labayo toban jir markuu ahaa wallahi cabdi waayaan noo muuqatay in uu heerkan gaarayo sababta oo ah waxaad ku garan kartaa laba kun iyo labaatankii ciyaarihii isteedyada waxaan rabnay ama aan inuu ka qayb qaato asaga oo da'da uu jira aad garan saddex sano ka hor da'diisa aad dareemi karta intuu la ekaa marka asaga oo aad u yar oo aan macnaha garabkiisu buuxsamin ayuu ahaa ciyaartoy talenti oo aad u wanaagsan waana rajaynayaa halka heerka uu jooga heerka fiican inuu gaari doono balse guusha cabdixafiid kadib waxaa soo baxday in gobolkii uu ku dhashay uuna ka soo jeeday ee jubbaland lagu faquuqay loona diiday in ciyaaryahanada qaarkood ee hore gobola uu u safto farxiyo banaadi baana waa hooyada dhashay wiilkan waxay ii sheegtay inay jireen marar badan oo u ooyay wiilkeeda balse farxaddiisa haatan ay si weyn ugu faraxsan tahay anakoo asagoo xamar jooga aan dhahnay kaale goboleedka jubbaland ciyaar xulka oo goboleedka jubbalanda lagu xareeyey suu tababarkaas ugu jiro ugu jiro saddex laba bir markay ka dhimanta oo la bixiro waxaa la dhahay habeen bar a la dhahay boortadaada qaade iska bax isla markii waxaa soo dalbadeen oo koonfur galbeed koonfur galbeed u aaday koonfur galbeed markuu aaday xamara loogu tagu tegi waxaa la dhahay haye ninka maba dheeli karabo asigoo oonay isoo waa waxaan dhahay dhimalaan wiilkeygiio mar kale ayaa ka badan ee isoo noqo adoo nabad ah marka yaa ku yiri kismaayo aan ku keenay yaa ku yiri ma dheeli yaa yaa ku yiri ma dheeli kartid markaas dadkan sportiska le waa baay ha marka ma waxay ka wadeen markaas waa yar tahay oo ma dheeli kartid mase fuquuq gaaraa lagu sameeyey mayarta mayartaa maba dhe dhihin ma dheeli kartidaa la dhahay saas daraadeed yaraan niman waaweyn oo ninka la ciyaaraa be ani markii oo saas oo laga bixi saas ahaan ayaa aan dareemay qoraalka facebookna saas aan ku qoray ahayd waalid ahay soo mahan baajuur ahaan maa wiilkay loo xigsanayaan dhahay markaasna waxaa iga keenay kuleel iyo wiilkeyga oo murugsan oo oonaa arki waayso xiriirka kubadda cagta jubbaland oo lagu eedeeyey in ay marar badan faquuq ku sameeyeen wiilkan ayaa waxay iska fogeeyeen in cabdixafiid maxamed ay iyagu ku lug yeesheen inay u didaan ciyaaraha qaarkood qaarkood waxa uu ii sheegay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland axmed taqal inay jirtay in ciyaaraha wakhtiyadii la qabanaya qaarkood ay da'diisa aada u yareed ma jirin wax ciila dhaho cabdi waxaan rabnay anaga inuu hormaro haddana xirfadan uu halkan ku gaaray sabab baan u ahayn aniga ma micnaha guddoomiyaha xiriir kubadda cagta jubbaland aniga hadda ah cabdi maalintii uu soo baxayo oo labiyo toban jirka ama koob iyo toban jirka ahaa oo axmed ibnu xambal aan kasoo qabanaynayna aniga ayaa maamulayay haddana wuxuu gaaray heer qaran qaranku matalaya waana rajaynaya inuu seniorka matali doono oo uu nagu matali doono qaranka soomaaliya mana jiro cid ciishay waa laga yaabaa mar qiso yar oo dhacday ciyaaro degmo inaan ciyaaro degmo ciyaaraan rabaa iyo wax lamida annagana waan ka reebno waxaan nidhi ciyaaro degmo makuu rabno waxaan rabnaa in maaragtay ciyaaraha statetka aad dheesho halkaa mar ayaa jirta wax annaga iyo cabdixaafid aan xitaa ku wadan markii dambena degmadan jeclu yiri waana u fasaxnay waa tahay ma jirto in diyaarad laga reebay miyaad i leedahay ama ciyaaro gaara uu ciyaaro in loo diiday maya ma jirto horta ciyaartoygan waa ciyaartoy koox u diiwaan gashiyaan sharci baa jira iyo system iyo wax nidaam dastuur qoranaa jira oo kubadda cagta soomaaliyeed lagu maamulo istidyada lagu maamulo ciyaartoygu mar hadduu professional yahay koox ay leedahay keliya wuxuu mateli karaa uu fasax u yahay waajibaadka qaranka ama heer isteed ha noqoto ama heer ha noqoto haddii kooxda ciyaar kale oo kasoo harto waa inuu fasax u haysto si lamida cabdixafiid waxaa isna muujiyey ciyaar wanaag oo laba gool u dhaliyey xulkii soomaaliya wiilka asna la yidhaahdo cabdiraxiin maxamed cabdulqaadir oo ahaa ciyaaryahan kasoo dhexbaxay naadiga gaasko ee ka jira magaalada muqdisho waxa uu dhaliyey goolashii labaad iyo saddexaad waxa uuna ahaa ciyaaryahanadii ugu tayada fiicnaa dhowr iyo tobankii ciyaaryahano ee soomaaliya uga saftay ciyaarahaasi kooxda soomaaliya ka dheelaysay waxaa watay tababare horey u ahaa asna xulalkii soomaaliya barisimaadyadii u soo ciyaaray nuur amiin waxa uu horey u soo noqday ciyaaryahan u dheelay heer gobol iyo mid qaranba xilliyadii siddeetamaadkii waxaa si weyn loogu xasuustaa xulalkii soomaaliya oo u saftay wakhtigii siddeetamaadkii iyo ka horba markaasi oo xulalka toddobiyo toban sano jirka bariga ee bartamaha afrika soomaaliya uu uga qayb galay oo ay guulo soo hoyeen tababarahan macalin nuur amiin ayaa la sheegay in xirfaddiisa wax badan ay dhallinyaradu ka faa'iidaysatay axmed cismaan axmed oo ah macalinka iskuululeynta kooxda ayaa isna iiga waramay guusha ay gaareen kooxda soomaaliya waxay uga dhigan tahay aad wallaahi alxamdulilah markaan inta ka tegaynay macalimiinteenna oo ugu horeeya macalin nuur aamiin iyo madaxdeennii markaan tababarkii samaynay saddex bilood waxaan ku qanacsaneen tartanka aan ka qaybgelayno sida hore macalinkeena uu sheegay inaan tartankaas kusoo guulaysan karno oo koobkan aan kasoo deji karno soomaaliya marka dareenkiinu siduu noqday markii ciyaaryahanadii soomaalida kow iyo laba iyo saddexba ay ku guulaysteen goolasha ay dhaliyeen wallahi alxamdulilah kulan koowaad waxaa la dhelinay etoobiya oo ah home oo gurigeeda joogto iyadoo aad dareemi kartid etoobiya cimiladeeda inay yihiin cimilo aad u qabow u adag qofka markuu xataa ilaa labaatan daqiiqa orda neefta ay ku ceshoomayso dadaal kadib macalin nuur amiin ayaa wuxuu ahaayay qof ku noolaa etoobiya ku dhawaad labaatan iyo toddoba sano yaqaano cimilaha wuxuu noo sheegay markaan meesha tagnay inaan horta tababar adag sameyno si adag u shaqeyno si aan ula qabsanno geemka sababto wuxuu macallinka buruba dhihi jiray waa inaan cimilada la qabsanaa marka wallahi marka etoobiya ka badana kadib waxaan garawsanay inaan koobkaasi muqdisho aan kasoo deji karno waa gartay marka kulanka labaad waxaan la dhelinay tanzaniya tanzaniyana waxoogaa yar qandaraad yar oo naga dhacay nooga badisay uganda la dhelina waa ka badinay markii suudanna final imaatane haddii suudan haddee final imaado waa cambur carab saarnaa dhihi jirnay marka alxamdulilah waana aragteen alaabta finaalka quruxdiisa ee u qurux badneed soomaalidii garoonka soo buuxi dhaafisay iyo dadaalkii juhriga ay macalimiinta bixeen iyo anigoo ahay macalinka kooxda iskuululeynta ama fitnesska shaqadii aan qabanay waa kusoo faa'iidnay ciyaartoydii annaga noo dheeraysay sida cabdiraxiim cabdixaafid iyo goolhaye marshaale iyo inta kaleba ciyaartoyda oo ciyaartooy wanaagsan ahayn xagga akhlaaqda iyo macalinka oo mar walba ku dhiirigeli jiray kooxda inay koobkan keeni karaan soomaaliya kasoo deji karaan maantana meesha aan taaganahnay alxamdulilah ilaahay aa macnaha taas ugu mahad celinaynaa iyo shacabka soomaaliyeed oo ducadooda aan xirka kusoo gaarnay soomaaliya oo sannado badan safatay ciyaaraha bariga ee bartamaha afrika marka laga reebo kunyoaaqoiyoieetamaadkii oo la sheegay mar inay qaaday xulka soomaaliya ciyaarahaasi bariga ee bartamaha afrika ma aysa jirin guul taariikh noqotay oo waayadanba ay soomaaliya ciyaar ku heshay waxaa xulka qaranka ee soomaaliya waayadan aanan helin awoodda inay ku qaadaan koobabka loo sababeynayay daryeel xumo iyo dadaal la'aan u baahan in ay wasaaraddu si weyn u eegto aaweed tani waxay u tahay dardargelin iyo niyad wanaag waxayna noqonaysaa guushani mid si weyn ummadda soomaaliyeed ay u soo dhoweeyeen barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkanna waa naga intaaye nabadgelyo